بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد waxaynu dhexda kaga jirnay baabkii markaa tasxiixu lmasaa'ilka masaa-isha sida loo ansixinayo marka kasri ku dhaco ee jajab masalan uu galo ta noocaasiya baynu ku jirnay ugu horrayntii waxaynu soo tilmaannay qaabka masaa-isha loo dhisayo oo waxaynu nidhi hadday yihiin casabo qura oo casabatu nasab ah cadadu ru'uuskooda ayaa lagu dhisaa marba intay tahay tiraday doonaan ha gaadheene hadday lab yihiinna midhmidh baa loo tirin haddii kalena labkana labaa loo tirin dhadigana midh oo casabatu binafsi iyo casabatu bilkhayr miday tahayba cadadu ru'uuskaa lagu dhisayaa haddii ay ehlu farad noqdaan imaa faradku inuu mid qura yahay iyo imaa inuu ka badan yahay baynu u kala qaadno hadduu mid qura noqdo makhrajka faradkaas halkuu ka baxayo ayaa lagu dhisayaa makhrajka faradkaasi halkuu ka baxayo ayaa lagu dhisayaa haddii ay midh ka badan yihiinna waxay noqonaysaa in lagu eego dhisitaanka masalada iyada ah andaaru larbaca marka eegmada iyo fiirada afarta ah baa lagu eegi faraa-idda isu timi labada isku makhrajka ah mid baa la qaadan labada isdhammaynaya ee tayari taweyn dhammaynayso taweyn baa laqaaban la qaadanayaa oo tadaakul baa la yidhaahdaa magac kale oo tanaasubna wuu inoogu magacaabi doonaa mar dhow haddii labadoodaba tiro ka yari dhammaynaysana tirada ka yar ee labadaba dhammaynaysa mid ahaan loo qaybin wixii ka soo baxabaa ta kaloo kaamila lagu dhufanaya halkaasaa lagu dhisaya haddaanay labada tiro waxba ka dhaxayna sidoodaa la ysugu dhufan qaabkaasi baa loo dhisaa masaa'ilka marka la dhiso shiikhu wuxuu inagu yidhi haddii ay sidaa ku qaybsanto marka wax dambe oo loo baahan yahay ma jiraan arrinku waa dhammaaday oo arrintu saasay ku urursanta amaa haddii kale waxay noqonaysaa masalan in la ansixiyo ansixintaasi waynu arki doonnaa qaybta dhabta ah ee baabkan looga socdo waxba ka tari mayso tasxiixaas oo inta badan kusuurka lamaba isticmaalo waa iska uun nadari ahaan laakiin baahi looma qabo waynu arki doonnaa marka wax la qaybinayo qaabka loo dhigayo ee baahi looma qabo marka haddaad kasrigaba iska dhaafto xoolaha sidooda aada u qaybiso oo qolo kasta intii ka jabtay intaad hor dhigto hadhow u qaybiso waxba dhibaato kuma jirto khada' sanaaciya baad ku dhacday laakiin khada' fi sharci kumaad dhicin sharciga kumaad gefin ee khada' sanca ahaan ah oo farsamo ahaan ah ayaad ku dhacday kasriguna waxa weeye sida qaalibkee la yaqaano afar baa u badan wixii aan ka ahayn baabka munaasakhaadka ee inoo iman doona baabka walaaga oo isaguna intuu doono gaadhi karaa baabka waxa weeye masalan dawil arxaamta ee inoo iman doona iyo baabka wasiyada ama wasaaya baabka la yidhaahdo oo isagana aanu waxba ka qoraynin ee kutubta kale mudawalaadka ahi qoraan baababka noocaasiya wixii aan ka ahayn kasrigu afar ka gudbi maayo inta qole uu ka jabi kartaa sababkuna waxa weeye farad isu yimaada shan baa ugu badan maadaama shani ugu badan tahay ilowba ilow mid waa u qaybsamaysaa ma suuragalaha shantaba inay ka jabto waayo waxaa dhaxalka ku badan dad badan oo afraad ah sida afartii hablood ee nisfiga qaadan jiray sida labada zawjayn sida abaweynka iyo wixii la mid ah markaa sabab loo yidhaahdo shantiiba way ka jabtay iyadoo intaasu fardi la helayo oo qofna dee kama jabto markuu keligii yahay ka jabi mayso ee sideedda qolee tacaduda ayuunbay ka jabtaa sideedda qolee tacadudaana waa afartaa hablood maalan ee markay midhmidhka yihiinna nisfiga qaata markay tacadudaanna uluaanka qaata afartaasi waa afar oo tiradii doonaan bay gaari karaan marka ikhwada liumka ana ku dar masalan ayeeyooyinka iyo zawjaadkana ku dar casaba tacadudayna ku dar sideeddaa qolo waxaan ahay inoo tacadudaa ma jiraa marka ay sidaa tahay dee shan qolo oo isu yimi afar hadday tacadudaan suuragal maaha ka shanaad inuu tacadudo oo ma dhacayso marka inta ugu badan ay ka jabaysaa waa afar weliba furuudda afartu ka jabtaa waa asalka labiyo toban iyo afar iyo labaatan waa labada asal uma intaa kadib in ilkasru haddii kasrigu iyo jabitaanku calaa sinfin yaqac yaqac uu ku dhaco calaa sinfin markaa sinfi haddii uu ku dhaco sinfun min alwaraa sinfi macnaha warasada ka mid a hadduu ku dhaco calaa sinfin fa wafqahu idrib ay fadrib ku dhufo wafqahu wafqigiisa in tawaafuqun waqac ay in waqac tawaafuqun waqac haddii tawaafuq dhaco wafqigiisa waxaad ku dhufataa fi lasli fi lasli mas'ala asalka masalada ku dhufo aw fii cawlihi ama hadday masaladu cawlantay cawlka ku dhufo wlkulla walkullu buu ii qoraya laakiin walkulla ay wadrib ku dhufo alkulla dhammaan sida uu u dhan tahay markaa waxa weeye mas'aladu say u dhan tahay ku dhufo lada tabaayun ay fii daaka cafwan fii daaka kaa ku dhufo asalkii mas'alada iyo ama cawl halkay ku gaadhay isaga laftiisu waa asal cawlanuna waa usuushunbuu ka mid noqone ama cawl halkay ku gaadhay ku dhufo iyadoo dhammaystiran lada tabaayun ay cinda tabaayun waktafi sidaana ku kaaftoon oo masaladu markaa arrinkeedu waa urursan yahay fahya iyadu idan isla kolkaa tasixu way ansaxaysaa haddaad sidaa u dayso jacabkii wuu ka baxayaa tasxiixina waa kuu soo baxayaa masaladaasi waa dhag markaa wey walkasru jabitaan idaa kaana markuu yahay calaa akara wax ka badan min sinfin sinfi wax ka badan aniga min dicfin baabuu ii qoray min sinfin sinfi wax ka badan fadaakaas sinfiga ka badan aqsaamuhu qaybihiisu arbacatun waa afar kaas sinfiga ka badan qaybihiisu waa afar oo afartu maxay yihiin tamaahulun weeye tamaahul oo mid mutamaahiloo isu dhigmaya tawaafuqun weeye tabaayunun weeye tadaakhulun weeye macnaa cadfun biqayri caadif marka afartaa weeyaan oo waxaa weeye tamaahul iyo tawaafuq iyo tabaayun iyo tadaakhul waa afartii aynu hadal ahaan usoo hormarinay weeye wax cusub maaha fawaaxida min almumaahilayni ixfad wazaa'id almunaasibayni faxfad xifdi oo meel dhigo maxfuudaadka ku dar waaxidan mid min almumaahilayni xaaluu ka mid yahay labadii mutamaahilaynka mid ahaan halkaa dhig wazaa'id almunaasibayni waxaad kaloo xifdidaa zaa'id almunaasibayn labada munaasibaynka ah macnaa tadaakhulka ka weyn ee zaa'idka ah kaana xifdigo halkaa dhig xaasilan waxaad kale oo markaa masalan aada xifdidaa xaasilan ay wa xaasilan kii ka soo baxay ee ka soo maxsuul garoobay min darbi maa tawaafaqa isku dhufashada wixii iswaafaqay fi lwafqi wafqiga markii lagu dhuftay wixii ka soo baxayna maxfuud dhehoo halkaa dhigo aw min darbi maa qad faaraqa ama wixii kala tegey waxa weeye isku dhufashadooda maxsuulkii ka soo baxay markii aw amase min darbi isku dhufashada maa qad faaraqa wixii kala tegey ee tabaayun noqday fii kullin aanin ka labaad oo dhan lagu dhuftay halkaa dhig oo macnaa xifdi afartaa qodoba xifdi fahwa kaasi juzu sahmi juzu sahmi baa lagu magacaaba fahwa juzu sahmi juzu sahmi baa la yidhaahdaa fadribhu ku dhufo juzu sahmiga fi lasli ay fi lasli lmas'ala mas'alada asalkeeda ku dhufo aw fii cawlihaa ku dhufo innagaa u qadarnay aw fii cawlihaa siduu markii hore bayna yidhi ama cawlkeeda ku dhufo ayaa dalfahmi kii fahanka u saaxiibka ahaayo kii fahanka lahaayo masalada sidaa u gal fa xaasilu darbi darbigaa wixii ka soo baxa jusu sahmiga markaad waxa aad ku dhufato aslu mas'alaha ama cawl halkay ku gaadhay markaad ku dhufato faxaasilu darfi faxaasilu darbi xaasilu darbigu darbigaa iyo isku dhufashadaa wixii ka soo baxa huwa tasxiixu kaasibaa tasxiix la dhahaa tasxiix waa kaa tasxiixa laguu sheegaya waa kaa faqsimhu qaybi falqasmu qaybtu idan isla kolkaas saxiix wey markaad sidaa u gasho qaybtu markaa waa mid sax ah oo aan wax mugdiyahi ku jirin wuxuu tilmaamayaa maalan darbigii hal qolo hadduu ka jabo horuu inoogu soo sheegay oo cidda uu ka jabay dadka uu ka jabay iyo sahmiga u qaybsami waaye hor yaalla ayaa la eegaa laguna eegaa laba nadro mid ahaan tawaafuq iyo tabaayun labadaasoo qura ma wafqi baa ka dhaxeeya sihaamta iyo ru'uusta mise way kala tabaayuneen waxba kama dhexeeya haddii wafqi ka dhaxeeyo ru'uusta wafqigoodaa la qaataa haddaanay waxba ka dhaxayna ru'uustoo kaamila baa la qaataa oo aslu masalaha lagu dhuftaa halkay gaadhaa unbay ka ansaxaysaa bartaasay ka ansaxaysaa wabihaa tasix waa markay qolo qura tahay dabeedna qof kastaba wixii hor yaalla ayaa loogu dhuftaa wixii aad masalada ku dhufatay dabeedna waxaa la hoos dhigaa mas'aladu halkii ay gaadhay halka qof kasta ku beegan jadwalkaad jeexatay ayaa la dhigaa hadhowna waa laysu geeyaa hadday halka sare waxa yaalla iyo halkan hoose waxa yaalla isleekaadaan masaladaasi way ku ansaxda haddii kalena waxbaa kaa qaldana dib u eeg oo arrinta saad u eegtay waxbaa kasi ah amaa hadday dhowr qolo ka jabto qola kasta iyo sihaamteeda labadii nadro ku eeg qolo kasta iyo sihaamta hortaalla labadii nadro ka eeg markaad labadii nadro ku eegto wixii kuu soo baxa halkaa dhigo hadday afar qolo tahay tusaale ahaan qolada koowaad iyo sihaamtooda wixii kaaga soo baxa halkaa dhig maxfuud dheh faxfadhu haddaan uu sheegaya weeyaan faxfadhu waaya halkaa ku xifdi qolada labaad iyo sihaamtoodana isu eeg wixii ka soo baxa markaad tawaafuq iyo tabaayun ku eegto iyadana halkaa agdhig qolada saddexaadna isu eeg wixii ka soo baxa halkaa dhig qolada afraadna isu eeg wixii ka soo baxa halkaa afartiiba adoo haysta maxfuud afartaa maxfuud waxaad ku eegtaa andaaru larbaca andaaru larbaca markaad afartaa maxfuudaad ku eegto wixii ka soo baxa jusu sahmi baa la yahdaa jusu sahmi aslu mas'alaa ku dhufo qof kastabana wixii hor yaalla ugu garaac jusu sahmigaa waa in masaladu isku fadhiisataa markaa oo ay dhag noqotaa oo mas'alada markaad jusu sahmi ku dhufato tiraday gaadho kuwan hoos yaallana markaad ku garaacdo waa inay hadhow isleekaadaan oo kuwa hoos yaalla markaad isu tiriso iyo aslu mas'aluhu halkuu gaadhay waa inay isku fadhiisataa oo dhag noqotaa waxaasi oo dhani waa nooc nadari ah laakiin waxba kuu qaybin mayso hadhow markaad istaahid wax dhaxal wax allaaliya waxay kuu taraysaa ma jirto jiq bay kugu noqonaysaa waxa quroo ku anfacaya adilada sharciga wixii laga ogaaday oo ah shaksigani rubuc buu leeyahay kani umun buu leeyahay kani nisfi buu leeyahay intiibaa ku anfacaysa tani waa kaalmaysi qaybtii dhabta ahaydna maaha waa iska wasiilo waayo waxaa dhici karta masaladuba inay ka ansaxdo boqolaal waxaa meesha yaallaabana toban yahay oo aad tahid masaladu ama boqolaal bay iska daaya tahid masaladu labiyo toddobaatan bay ka ansaxday lagu yidhaahdo labiyo toddobaatan lahaane waa afartan ariga qaybi iska daa labiyo toddobaatankood wax allaali waxay kuu taraysaa markaa ma jirto waxaad u baahanaysaa qaabka wax loo qaybiyo inaad fahamto taasina insha allah waa dambaysaa laakiin tani waa uun masaa'ilku inay ansixeen oo masaladu suuqaa fadhido ayaad ku ogaanaysaa nadari ahaan oo aad xisaabta taqaano qaabkaasumaad ku ogaanaysaa waayahay wakhti badan waxba yaynaga qaadan ee insha allahu tacaala sideedaasaynu kaga gudbi waxaynu u gudbaynaa qaybta labaad oo iyaduna ah darbun min atasxiix waa munaasakhaadka iyada lafteedu waa qayb tasxiixa ka mid a oo tii hore waxay qusaynaysay hal qofoo dhaxalkiisii wax ka xumaadeen oo macnaha cid uu ka jabo u qaybsami waayey tii hore taasay qusaynaysay waxbana ha isticmaalin inta badan kusuurtan markaad wax dhaxlayso uma baahnid sida aawadeed baan beryaha qaarkeed waxaan iska sameeyey macno qaacidoo kale oo aan waxba aanan kutuba ahlulcilmi ka arag oo waxaan idhi laa kusuura fi lamwaali fi lamwaali albaadiyati qaaliban baan markii hore idhi xoolaha miyiga in wax kusuura la geliyaa sida qaalibka ah macnaa sax maaha laa kusuura fi lamwaali albaadiyati qaaliban markii dambena war baadiyaaba ka reebaan idhi oo fi lamwaali udaa laa kusuura fi qismati alamwaali qaaliban dheh marka wax kusuura laba geliya qaybta xoolaha sida badan baahi looma qabo haddaad iskaba dayso faa'iide allaaliya faa'iide ku jirtaa ma jirto gebigeed waad iska dhaafi kartaa oo qoladay ka jabtaba adigu qismo aada leedahaad ugu qaybin kartaa oo hadday masalan saddex qof yihiin oo qoriga hor yaallaa ka jabo waxba ha odhanin midhka iyo saddexda maxaa u dhexeeya waa tabaayun aslu mas'alaha saddexda ku dhufo waxba ha gelin gebigoodaba markaa dadka kale waxooda u dhiibto waxaad tahdaa war maxaa idinka dhexeeya saddexdaa saddexdeedaba qorigaasaanu dul fadhinaa war saddex meelood inoogu qaybiya qayb labaad u samee saddex meelood intaad u qaybiso qorituur u samee bes kala dareerale waayo ilaahay wuxuu inagu yidhi ciddaana nisfi siiya ciddaana sudu siiya ciddaana umun siiya ciddaana rubuc siiya dariiqadaynu u soo marayno innagaa laynoo daayey mar haddii laynoo daayey waajib waxaynagu ah qofka xaqiisii bilkitaabi wasunna inaynu siino dariiqaynu doonno aanu marne marka cid ku odhanaysa maxaad mar labaad u qaybinaysaa oo haddaama aayad baa ii diiday mise kitaab baa ii diiday mise ijmaac baa ii diiday adeer ina kala joojidhe halkaaga ku joog intoodii baan u qaybiyey bas khalaas haddaad laakiin tidhaahid masalo jajabkeeda intaad meel fog gaadhsiiso sidii masalatun imtixaan oo kale dhowr iyo soddonkeedii kun intaad gaadhsiiso inaad taahid soddon kun iyo intaasoo boqol bay ka ansaxaysaa casaankay noqonaysa wax la fahmaya maaha marka markaa runtii baahi badan looma qabo laakiin inaad barataa nadari ahaan oo cilmi ahaan u taqaanaa baa muhiim ah lakiin hadhow markaad qaybinayso qaab kalaad u baahanta marka hal qof hantidiisii marka la qaybiyo oo ay ka jabtay sidaasibaa loo ansixiyaa tanina munaasakaduna waa tasxiix marka maa akara min mayitin wixii hal mayd ka badan tasxiixeedii weeye iyada lafteedu baabka faraa'idda waa ta ugu adag iyo waa sidan iyo wax badan ha la shubo lafteeda baahi badan uma qabtid waxa weeyaan ka cilmi ahaan mooyaane hadhow kuma qasbanid oo lafteeda wax badan kaaga xidhmi maaya laakiin runtii waa baab aada u muhiim ah oo baabulmunaasakha mayti mayti dhaxashay manaa ti isnasakhaysay waxa weeye mas'alada dambe ayaa ta hore nasakhaysa maydka saddexaadna kii uu horu nasakhaya qoloba qolay bedelaysaa oo sideedii ka guurinaysa waynuna arki doonaa waana runtii abwaabta ugu adag dhaxalka ayay ku jirtaa laakiin iyada lafteeda haddaanad wax badan isku kallifin waxba badan ku yeeli mayso oo waxa weeye aad sideedaba kaga gaabsato oo haddaad doonto xoogaa dhibaxa kuu gaadheene waxoogaa aad soo wareegto oo qofka gaarkiisa u qaybiso qaaliban qaabkan munaasakhadii ay inoo tilmaami doonaanna waxaa loo baahdaa markaad doonayso mayd kastoo ka hore ka dambeeya wixiisa goobtan in lagu qaybiyo waa markaad rabto markaasi baad u baahanaysaa laakiin haddaad qofkan dhintay sidii qof nool ula xisaabtanto oo intaad intiisa siiso tidhaahid ciddii lahayd meeshay doonaysa ha ku dhaxlato xoolaha kale uu ka tegey ha lagu daro masaladan baahi u qabi maysid laakiin waxaad baahideedu ku qabanaysaa marka lagugu yidhaahdo hebel oo dhintay intaasoo qofoo warasadiisii ka mida ama kuwiisii dhexlayay ka mid ahina ay dhinteen hadda u wada qaybi intan la haya maanta dhammaantood ku kala saar qofba intiisa gacanta ka saar ka hore warasadiisa ka labaad warasadiisa ka saddexaad warasadiisa u kala dhiib hortu markay kugu soo baxsanaysaa waa markaa oo aada odhanaysaa oo saanu galaa dee mooyi marka laba dariiq bay kugu kallifaysaa inaad munaasakhaadkaba iska dayso aad tidhaahid adeer si kaleaan ku fiicnahaye munaasakhaadka aada uma aqaan dabeedna aada samayso mayd kasta inaad markiisa qaybiso waa tahid maxaa dhintay lagu yidhaahdo caruurta aabbahood baa dhintay bes iisuga abbaan qaybinayaa isagiibaad ka dhag siinaysaa qofba wixiisaad u dhiibaysaa oo maydkana macal ku jiro maydkana halkaa udhiguxiisa markaasaa lagu odhanayaa masalan xaaskiisana way dhimatay xaaskiisa waata halkaa taalla inteedii iisugaayey markaad isagii dhammayso ayaad xaaskiina mar labaad soo intan maan siin intanna dhaxal markaasaa intiina la dhaxalaya caruur imisay dhashay intan wax ka sii aabbaheedoo reer kale ahoo meel kale jooga iyo islaan yaroo kaleo dhasho meel kale joogtay waxba waxbaad u kala dhiibdhiibaysaa masaa lagu odhanaya hadda mid saddexaadna uu dhinto carruurta ka mid ahaa oo heedhe kaamiya iyadu dhashay maya may dhaline cid kalea isna dhexdaysa waaye isna sugaan qaybiye maxaa uun kugu dhacaya masaladii baa dheeraanaysa sida kale midh maad gifin laakiin masaladii baa kugu dheeraatay oo itaalka waxaa kugu dhacday maantaba marba waxbaad qaybinaysa gelinka hore iyo gelinka dambeba meesha waad fadhido marba waxbaad qaybinaysa waad lahayd waxa weeyaan waynagaa qoladii hore dhammayna ee aan isaga yara shaahanee waxa weye markii dambe qoladii labaadna bal duhurka aan horta isaga haddaba qadayn ee qadada kadib baan qolada saddexaadna dhammaynayaa waxoogaa waxaa kugu dhacaya jiitan arrintii baa yaro jiitamaysa sida kale qaybtii jiidis iyo qaadis waa isla gurya geyni way dhammaanaysaa laakiin tani maxay tahay gebigeedaba qalinkumaad la soo baxaysaa warqadna waad soo qaadan in yarii kaadi baad leeda ka hore muxuu ka tegay intaa waan qoray ka labaadna ka labaadna intaa intaa ka saddexaadna ka saddexaadna intaa intaa deedna qalinkaad la soo baxaysaa waad jeexaysaa saddexdaba halka masaladoodu ka ansaxayso ayaad soo saaraysaa saddexdoodaba marka laysu geeyo halkii aad midba mar gaara dhexli lahayd saddexdaba hal mas'aloo qura ayaad ku jamcinaysaa oo aljaamica la yidhaahdo jaamicadaasaad ku qaybinaysa maydadkiina waad ka dhex tuuraysaa waad ka dhex saaraysaa ilay wax qaadan maayaane mid kastaaba wuxuu lahaa cid kalaa qaadatay ciddii kalaad ku buuxinaysaa meeshii dhag munaasakhada laguu sheegaya waa nooca waa soo dhoweyn hawshii baad soo dhoweynaysaa oo wareeggii baad ka raysanaysaa laakiin haddaad soo wareegto xitaa ha la arko inaanad dhaxalka ku fiicnayn cid ku burin kartaa ma jirto waxaad leedahay adeer shubaale waa biyo la baxe anugu saan doono biyahaanu la baxe ka bax baddayda wax waraabsoo kii lagu yidhi war hees xumaa markuu geela waraabinayay muxuu yidhi war iska daa hees xumadaydoo adigu wax waraabso marka markaad hadhow dhexlaysa maxaad odhanaysaa anigu meeshan ka soo wareegay iyo farsamo xumadayda iska daayo adigu un wax dhaxal anigu anigaa dhaxlay oo dadkii kala diraya qofna kumaan gefin oo wadaad kasta haddii loo tago markuu qaybiye wuxuu odhanaya ha jaamicada ha intaa ma ku siiye ha intaas uu siiye bas way ansaxday ilaakiin nin wuu isdhibay isagaa is yara lugooyo waar lugooyadeeda waxba kaama gelina iska daa marka taasi waa caadi marka laakiin fuqahadu dariiqaa dhow bay u sameeyeen ee jaamicada ah marka runtii taasay kaa anfacaysaa marka waxaa muhim ah in waxa weeye tanna aada barato marbana sida kuu sahlanaata ee aanad sharcigana ugu gafaynin arrintuna kuugu howl yaraanayso inaad samayso marka fuqahadu marka ay tilmaamayaan waa baab adag iyo waxa weeyaan waa masalo howl badan waxay uga jeedaan marka dariiqadan haddaad mari weydo iyo masalan maskaxda lafteeda siday kuu yaro daalinayso oo runtii hawsheeda iska leeda marmarbaad fahmiba waaaysa waxaan laga hadlayo oo dadkiina si khaldan oo yaraa guracan wax kugu sheegaya mayd baa dhintay haya wuxuu ka tegay intaa waa gartay markaa gabadhii uu ka dhintay mid kalea maskaasii guursa waa gartay kiina wuu dhintay markaasaa waxbay isugu kaa daba xidhayaan moog mar walba wuxuuba si kale noqonaysaa atuusa warin waxaan kaala hadlaya waa nocma marka sidaa awadeed bay u yidhaahdeen fuqahadu waxa weeye waa mas'alo da ugu adag masaa'ilka dhaxalka waxa ugu adag bay yidhaahdeen masaladan munaasakhada oo maalan a'immada kelimaad ka cabira oo kale waxaa ka mid ah mansuur ibnu yunus albahuuti raximah llahu tacala raxmatan waasica sharaxa iqnaaca markuu maalan ka hadlayey wuxuu yidhi wahada albaabu min cawiish alfaraa'id wama axsana الاستعانة عليه بمعرفة رسالة الشباك لابن أبي هائم لابن هائم لأنه أضض wuxuu yidhi baabkani waa baabka ugu adag faraa'idda maxaana ka fiican buy inaad u kaalmaysato macrifadeeda iyo aqoonteeda risaaladda shaxda ah ee qaabka shaxahan iminka casrigabadee la jeexjeexo ee kutubteennuba ay leedahay risaaladdaa shaxda ah ee ibni haa'im alfaradi oo xisaabta iyo faraaidka labadaba la yaab ku lahaa intaa loo kaalmaysto maxaa ka dabdin badan buy oo ka fiican shihaabudiin axmed ibnu khafaar almaliki isaga laftiisu sidaas si leeg ayuu tilmaamay oo weliba hadal dheer ayuu ka yidhi oo uu tilmaamayo faina acmaala almunaasaqa min arfaci abwaabi alfaraa'id qadran waashharuha bayna alanaami dikran waaqmaduha maslakan وأضغها سرا فواجب صرف الهمة بها لفتح مغلقها إلى آخره isaga laftiisu hadal buu ka yidhi la yaab leh oo wuxuu yidhi acmaasha munaasakhadu waa waa ta ugu sarraysa abwaabta fiqiga abwaabta faraa'ida waa ta ugu sarraysa xagga qadarka iyo qiimaha waana ta ugu caansan waxa weeye xagga xusida bayna alanaam khalqiga dhexdiisa waa ta ugu caansan oo ninka la rabo faraa'idkiisa in la eego munaasakhaadka la weydiiyaa markiiba munaasakhaa loo dhiibaa weliba inta awowna loogu dhex daro ayaa munaasakha loo dhiibaa markaasuu indhaa taagtaagayaa moogta marka waaqmaduhaa maslakan dariiq ahaanna waa ta ugu qumuudka badan leh ee dariiqeeduna ugu qumuudka badan yahay ugu qarsoonida badan yahay wa adaquhaa siran uguna daqiiqsan sir ahaan marka aduu hadal noocaasee buu ka yidhi marka runtii waa baab in si badan loo fiiriyo u baahan laakiin haddaad iskaba dayso oo dariiqaa aan kuu sheegayo dheer soo marto waddadaa kugu dheeraanaysa mooyaane sida kale way saxmaysaa haddii baabku kugu adkaado ee muhimmaddu waa inaad barato cilmulkitaabi wasunna oo qofba qadarkuu leeyahy aanad aanad markiiba ka khaldamin marka lagua hooyaa lagu ka tegay maydku iyo walaal iyo caynka iyo caynka markiiba waa inaad tidhahdaa kaasina intaasuu ley kaasina intaasuu ley kaasina intaasuu ley haddaad markiiba garato waxba ku yeeli mayso cilmiga muhiimadiisu waa intaynu soo marno markan dambe waa qaabkaad u samaynaysa uunbay qusaysaa qaabkaad u samaynaysuunbay qusaysaa hadhow haddaad midba gaarkiisa mayd kasta u furfurto kii saddex mayd dhexlayana hadhow isugu geyso hataa kii hore wuxuu ka helay shan boqoloo dollar kii dambe labuu ka helay labadaana ugu gee toddoba kii dambena mid buu ka helay sideed waxba ku yeeli mayso laakiin way kugu yaro dheeraanaysa waxaa ka fiican hal mar intaad jaamica u samayso qadarka iyo lacagtana inaad su qaybiso ka dhagsiiso waay naadimku raximah llahu tacaala raxmatan waasica wuxuu yidhi markuu munaasakhaadka ka warramayey waxba wakhti badan iskaga lumin mayno maadaama haddaynu furfurno ay inagu dheeraanayso saddexdeeda qaybood haddaynu damcno inaynu gudagallo way inagu dheeraanaysaa isagaynuu daynaynaa hal qayb buu inoo sheegi doonaa midna waynuu idaafayn doonaa midna indhahaynu ka laaban doonaa si aanay wakhti inooga qaadin wuxuu yidhi in mowtu anin qabla qasmin xasalaa fasaxix اlأulى wlihani jcalaa in xasala hadduu soo xasilo alifku waa iska alif liطlaaq ah mowtu anin mid labaad dhimashadii hadday soo xasisho ile hal maydun baynu soo wadnaye haddii mid labaadna raaco qabla qasmin qayb horteed haddii mid labaad raaco xasala fasaxix اluulaa fasaxix saxiix yeel aluulaa ay almas'alaةu mayit اluulaa maydka hore mas'aladiisa saxiix yeel oo hortuu si caadiya u qaybi welihaani ijcala ay wajcal yeel lihaani ay lilmayit athaani maydka labaadna waxaad u yeeshaa ukhraa ay mas'alatan ukhraa mas'alo kale isna u yeel kadaa sidaasi oo kale xalay kuula mid tahay sida taa horoo kale mid kuula mida yeel maydka koowaad masaladiisa sidii caadiga ahayd u dhis halkaa u daah iyadoo maydkii labaadna ku jiro oo calaamadda ta iyo wuxuunaad ku calaamadsatay oo kaasi inuu dhintay aad muujinayso ka dhexe ee ku dhex jiraa masalada maydka koowaad si wacan u dhis oo halkaa dhig sidaas si leeg maydka labaadna masaladiisa meel labaad dhig oo iyadana si caadiya u dhis markaad labadaa dhisme samayso ee halkaana masalaad ka jeexatay waa maydkii hore masaladii labaadna halkanaad ka jeexatay waa maydkii labaad midba gaarkeedaad u furfurtay midna midka kale umaad gudbin halkaa markay sheekadu marayso hee waqsim qaybi calayhaa ay cala almas'alati athaaniya mas'aladan labaad maakii qusima looga qayb dhigay ee looga markaa loo qayb siiyey markaa u qaybi in yanqasimu waa hadduu u qaybsamayo lahu isaga in yanqasimu waa hadduu u qaybsamayo lahu isaga min aluulaa ta hore waxa markaa uga qaybahi muxuu yidhi lambuu geliyey waqsim qaybi calayhaa mas'alada labaad waxaad u qaybisaa maa qusima wixii looga qayb dhigay macnaha min almas'alati اluulaa masaladii hore sihaamtuu ka helay maydka labaad masaladii hore sihaamta uu ku lahaa masaladiisa labaad u qaybi waaya fain lam yanqasim soo saama nuskadani waa akhdaadeedu aad bay u badan tahay waayahay fain lam yanqasim haddaanu u qaybsamayn oo markaan ku yidhi u qaybi waa hadday qaybsantay hadduu qaybsami waayo fain lam yanqasim haddaanay u qaybsamaynin lahu masalan mas'aladan dambe ee maydka u sugnaatay min aluulaa ta hore waxaa uga nasiibka ahay haddaanay u qaybsamaynin halkaasuu fadrib geliyey miya halkaasuu fadrib geliyey maxaa halkaa kusii xiga fadrib anigana hadduu igu soo celiyey misna wain lam yanqasim waxbuu saa isugu dhex walaaqa waaya wuxuu tilmaamayaa mas'alada meydka koowaad masaladiisi waynu jeexnay oo halkaasaynu dhigno si caadiya baynu u qaybina meydkii labaadna si caadiya baynu isna masalo labaad u jeexno halkaasaynu dhignay mid kastaba sidii caadiga ahayd aynu soo marnay ayaynu masalan u qaybina waayahay markay halkaa marayso ee labadaa qaybood aynu samayno halkii nadrooyinka la samayn jiray nadrada maanta waxaynu ku samaynaynaa maydkan labaad sahmiga uu ka helay iyo sihaamtuu ka helay masaladii hore sihaamtu ka helaynu eegaynaa waxaynu u eegaynaa masaladiisa hadday masaladiisa u qaybsanto hadday masaladiisa u qaybsanto khalaas fadaaka falamru daahir masalada horeynu sideeda usoo naqlinaynaa oo jaamica ah labada maydba masaladii horeynu ku qaybinayna way dhammaatay sheekhadu haddii kaloo ay qaybsami weydo waynu aragno sihaamta uu masalada hore ka helay aslu mas'alihiisa ama cawl halkay ku gaadhay inaanay u qaybsamayn haddaynu aragno xaaladda noocaasiya waxaynu ku eegaynaa laba nadro ayaynu isugu eegi oo ah tawaafuq iyo tabaayun labadii awalba wax lagu eegeegi jiray marka aan andaaru arbaca ahayn afartii lagu eegi maayo labaa lagu eegay waxaynu isu eegaynaa maydka sahmiga iyo sihaamta uu ku leeyahay masalada hore iyo masaladiisa dambaynu aslu masaladeeda isu eegaynaa wixii sihaamta ka soo baxa wafqi iyo tabaayunba waxaynu duldhigaynaa masalada dambe korkeedaynu saarayna masalada dambe wixii ka soo baxayna masalada hore aynu duldhigaynaa oo aynu ku dhufanayna markaynu masalada hore ku dhufanno halkay gaadho ayaa jaamicada noqonaysa labada masaleba isugu imanayaan qofkii ta hore wax ku leh ee aan shaqsigii dhintay ahayn waxa ta hore dul saaran baynu ugu garaaci qofkii ta dambe uun wax ku lehna waxa ta dambe kor saaran baynu ugu garaaci jaamicadiinu waxbay isugu geynaynaa tiradu wayna isla ekaataa intuu inoo tilmaami doonaa maantaba kala wadaa waa intaasu intuu maantaba inoo tilmaami doona waa intaa nuxurku intaasuu noqonaya masalada noocanahna waa baabka munaasakhaadka waa qaybta ugu anfaca badan leh saddexda noocee wax loo qaybiyo tan baynu ka xusaynaa oo ta ugu anfaca badan leh waayo nooc kasta iyadu way u qalantaa kuwa kale shuruudo gaarabaa lagaga shaqeeya waxaad arki doontaa kitaab kastoo munaasakhaadkaa markaad kala furto inuu ku odhanayo saddex qaybood baa munaasakhaadka loo qaybiyaa qayb ikhtisaaru qabla camala iyo markaa qaybtan waxa weeye bacd alcamalka ah iyo qaybtan fi lcamalka ah qaab noocaasuu dhigi doona oo nooca uu aynu ka tegi doona iska dhaafi doonana afar shardi bay udhigaan waxoogaana way yara hawl badan tahay haddaynu furfurno laakiin tanaa ugu fiican haddaad tan taqaano munaasakho labaad uma baahnid ee noocanubaad mid kastoo loo taag waay hadduu labaatan mayd dhintaan tanubaad ula soo baxaysa bis qaacidadaasaad marinaysaa way ku ansaxaysaa marka waxa uu tilmaamayaa in mowtun ay in xasala haddii uu xasilo mowtu thaanin mowtka mid labaad qabla qasmi qaybda horteedna haddii uu xasilo mid labaad dhimashadii fasaxix اluulaa mas'alada hore saxiix yeel meydka hore tiisa halkaa ku ansixi haye weli aani ijcala wajcal ka yeel lihaani ay lilmayit aani maydka labaadna waxaad u yeeshaa oo ijcalada alifka waa iska alif lidlaaq waad odhan kartaa waana nuunu tawkiidkii oo sidan loo bedelayna waad odhan kartaa waxaad ka yeeshaa oo markaa u yeeshaa wajcal yeel lihaani ay lilmayit aani maydkan labaadna waxaad u yeeshaa ukhraa ay mas'alatan ukhraa mas'alo kale u sameeya isagana kadaa xaalay taa hore kuula mid tahay masalada hore sideedii oo kale u furfur waqsim qaybi calayhaa mas'aladan dambe waxaad u qaybisaa maa qusima wixii looga qayb dhigay lahu isaga min aluulaa mas'alada hore wixii looga qayb dhigay ee uu helay ee uu masalada hore ka dhiga helay u qaybi fain lam yanqasim haddaanay qaybsamin oo aad aragto inaanay qaybsamaynin fadrib dhufo fil uulaa mas'alada hore waxaad ku dhufataa wafqahaa ay wafqa mas'alati athaaniya mas'alada labaad wafqigeeda ku dhufo in waafaqad waa hadday waafaqday sihaamuhu sihaamtiisa waa haddii ay waafaqday sihaamtii iyada wafqi ka dhaxeeye aw amase kullahaa ku dhufo in faaraqat waa haddii ay markaa khilaaftay oo masalan meeshii ay dee uu jiro khilaaf waaya haddii waxa weeyaan khilaaf jiro aanay wax tawaafuq ah aanu ka dhaxayna ay tabaayun noqdaanna mas'alada damboo sideeda ah intaad qaadato masalada hore ku dhufo jaamicadii waa taa markaa marka waad isdaba marinaysaa maxaad samaynaysaa masaladii hore ma jeexday oo halkeedaa ma dhistay iyadoo caadi tii labaadna ma dhistay maydka labaad sihaamtuu masalada hore ku leeyahay soo saar eeg masaladiisana u eeg hadday isu qaybsamaan shakadaas way dhammaato masalada hore labadaba ku dhis hadday isu qaybsami waayaanna wafqi ka eego haddii wafqi jiro wafqiga sihaamta qaadoo masalada dambe duldhig wafqiga masalada dambe qaadanoo ta hore duldhig oo dabeedna ta hore ku dhufo isdaba mari markaad ku dhufato mas'aladaa hore wixii hoos yaalla ee aan maydka sahmigiisa ka ahayn le maydka isaga ka guurnay imankae ku garaac waxa kor saaran tan dambe waxaa kor saaranna dadka wax kulehe hoos yaalla ku garaac waxaba jaamicada isugu hoosgee isugee eeg siday noqoto markay isu qaybsamayso waxaynu miiaal ka dhigi karnaa masaladii xalay aynu soo maraynay ee akdariya iyo qaraaweyntii mid ka mid ah soo labaduba caan maaha maalan masaladii akdariyadu maxay ahayd zawj iyo um iyo iyo jad iyo ukhto shaqiiqa soo afartaa may ahayn afartaasay ahayn qaraaweintana waxaad ka dhigtaa tii zawjka ka dhig tii zawjka ka dhig marna zawj iyo zawj ahaan jiray soo maa zawjun wa axa markaa iyo walabaweyn zawj iyo walabaweyn ka dhig iyaduna imisay ku dhisantaa midba gaarkeeda horta u furfur qofka la dilay ee afarta ka dhintay innagaa sheegi doona tan dambena maxaa lagu dhisi jiray miyaan lix lagu dhisi jirin markuu zawjka yahay sow lix laguma dhisi jirin waayahay lix marka lagu dhiso zawjku muxuu leeyahay nisfi oo saddex ah hooyaduna maxay leedahay waxay leedahay maalan sudus ama ulusulbaaqi iyaga magacay odhan jireen inagu innaga ilahin waa sudusun bay inoo qarinayaane ulusulbaaqi dhe oo waa sudusuune oo hal qori ah aabbuhuna muxuu leeyahay isaguna laba qori labadii masaleba ma furfurtay afarta hore ka dhintay ka dhintay waa hooyada soo afartii hore maxay ahaayeen zawj um jad iyo ukhto soomay ahayn hooyada dil islaanta marka lagu yidhahdo islaantii maxay ka tagtayna waxaad tidhaahdaa islaantii waxay ka tagtay zawj odayga hore bari hore isfureene aada hawsii eeginoo ha odhan mise aababa ma joogin marka hore aababa ma joogin sax jad baa joogay islaantaasi oday kaley leedahay sow islaantan yaree masalada hore ku jirta marka markay dhimatay ummadii waxay ka dhimatay zawj iyo iyo abaweynka iyadaa ka dhimatay masalada qar- eh, muxuu ahaa akdariyada maxay lahaan jirtay hooyadu toddobiyo labaatanka markii aynu cawlka ku gaadhsiinay maxay lahaan jirtay lix soomay lahaan jirtay dee lix bay lahaan jirtay ila ukhtaduna afar bay lahaan jirtay awowguna sideed buu lahaan jiray hooyaduna lix bay lahaan jirtay zawjkuna sagaal buu lahaan jiray saasay ahayd soo sidaa maa lixdan ho- ay hooyadu ku leedahay mas'alada hore iyo mas'aladeedan dambe isu eg ma isu qaybsamaysaa mise isu qaybsami mayso ilaa toddobana lix bay ku dhisan tahay lixdeedaa qori waxay u qaybsamaysaa lixdan masaladeeda warmiyaana saa ahayn dee haba istaalinina labada masalaba ta hore ku qaybay sooba rar iyadoo sideedaa soo rar hooyada un ka dhex saar waxaad tidhaahdaa toddobiyo labaatan intaad ku dhistusto sawjkow sagaal baad leedahay awowgow sideed baad leedahay ukhtada afar baad leedahay qoladanna waxaad ku tahdaa odayga yaree aabbaa sheeganaya labaad leedahay islaanta yaree wa- gabadhan dhimatay dhasheena waxaad tahdaa qori baad leedahay wadaadkeedana waxaad tidhaahdaa saddex baad leedahay armeensa ahayn intuu inoo tilmaamaya waa intaa intuu inoo tilmaamaya waa intaa markay qaybsamayso ta horaa ku filan masalada horaa sideeda loo daynaya hadday qaybsami weydana oo iminka halkaa masalada hore lix markay lahayd hadday toddoba noqon lahayd masaladeeda dambe tusaale ahaan ay cawlmi lahayd oo toddoba noqon lahayd maxaynu samayn lahayn intaynu lixda qaadno oo sihaamteedii ah ayaynu masaladeeda toddobada ah kor saari lahayn toddobadoo sideeda ahna masaladii toddobiyo labaatanka ahayd baynu ku dhufan lahayn qaca kaga siin lahayn toddobiyo labaatan lagu dhuftay toddoba halkay gaadho baynu odhan lahayn waa jaamica wa biha tasix labada masaleba halkaasi isugu tegaya saddexdii masalada wax ku lahaa akdariyada oo aan hooyada dhimatay ku jirin saddexdaba waxaynu ugu dhufan lahayn toddobada xagga sare saaran saddexdan masalada dambe wax ku lehna lixda xagga sare saaran baynu ugu garaaci lahayn dabeedna jaamicaday u isleekaan lahayd hadday isleekaan weydo fiqigeenna dib baa loo iigi lahaa armeena sidaa ahayn intaasuna ila fahma wuxuu intaasuna waayahay wuxuu yidhi wain lam yanqasim haddaanay qaybsamayn fii baxdi nusakhna fain lam yanqasim haddii aanay qaybsamaynin fadrib dhufo fil uulaa mas'alada hore waa tan iminka aynu ka dhigaynay agdariyadii oo kale aynu ku miaalinaynay mas'alada hore waxaad ku dhufataa hee wafqahaa mas'alada dambe ee maydkaa hore waxa weeye maydka labaad masaladiisa wafqigeeda intaad qaaddo ku dhufo in waafaqad sihaamahu hadday sihaamtiisa waafaqdo aw kullahaa ama iyadoo dhanba masalada dambe sideeda intaad u qaado in faaraqad haddii ay waxa weeye faaruqdo oo ay masalan tabaayun noqoto in faaraqad haddii ay ka faaruqdo macnaa ay tabaayun ka noqoto sihaamtiisa iyadoo sideeda a ku dhufo waaya macnaha taa hore ku dhufo fadrib fil uulaa waa taa hore moogto halkaa u celiy fadrib dhufo wafqahaa in waafaqat sihaamahu aw kullahaa in faaraqat fil uulaa mas'alada hore ku dhufo waa taa mas'alada hore ku dhufo waaya markaad sidaa ugu dhufato waman lahu shay-un fil uulaa qofkii wax ku leh mas'alada hore fadrib ku dhufo fii wafqi ay fii wafqi mas'alati thaaniya wafqigii masalada labaad aw fii kulli lukhraa ama masalada labaad say u dhan tahay oo dhan ku dhufo dadka taa hore wax ku leh eh, sihaamtooda ugu garaac tusibi xaqaad asiibiye adigoo labadaa masale caanka ah ee iminka aynu isnina caan ahaanta idinku soo qabtay si aa ugu fahantaan labadaasun miaalka ku dhammaystira min awali ila akhiri masalada akdariyada iyo masalada qaraawiinta labadaa mid ahaan labadaasun isku bedel eeguun oo markaad doonto lambarkaad doonto ka dhig ila iminka hooyadii oo qaybsamaysaynu nidhi way dhimataye haddaad doonto qaraaweintaba ka bedelo wax yaroo kale ku kordhi si ay u qaybsami weydo ama zawjkaba dil kaa doonay wuxuun isdabamari halkaa ku dhammaystir dabeedna masalada dhakasi waman lahu shayun fi lukhraa qofkii wax ku leh mas'alada kale ay fi lukhra ay fi lmas'alati lukhra waa masalada maydka labaade qofkii wax ku leh hee fa fi sihaami yudrabu ay fa yudrabu waa loogu garaacayaa isagana fi sihaami sihaamtaa loogu garaaci bimacnaa kaamilan xadatay tii dhammaystiran aw fii wafqihaabaa loogu garaaci wafqigeeda haddaanay dhammaystirnayna wafqi ka soo baxay waa ninka ugu yidhi waa la ysdaba marinaya wixii sihaamta ka soo baxana masaladiisa labaad baad duldhigaysaa wixii masaladiisa labaad ka soo baxana masalada horaa dul saaraysa waad isdaba marinaysaa aw fii wafqihaa wafqigeeda ayaad ku dhufan yaa dalhumaami kii hanka lahaayow yaa dalhumaami kii hanka sare lahaayow wafcal samee biaalisin ay bimayitin aalisin mayd saddexaadna sidaa ku samee kamaa taqadama sida inoo soo hormartay alifka waska alif ilaaqa kamaa taqadama ay kamaa taqadama sidii inoo soo hormartay mayd saddexaad hadduu dhintana ku samee oo isna maxaad samaynaysaa jaamicadii labadii maydee hore ayaad ka dhiganaysaa masaladii koowaad dabeed kan saddexaadna sidii oo kale aad masalo gaara u samaynaysaa markaad masaladiisa gaarka ah siduu keligii dhintay aad halkaa furfurto ee aad dhammaystirto ayaad sihaamta uu jaamicada ku leeyahay masaladiisa dambe u eegaysa hadday u qaybsanto jaamicadoo sideeda abaad soo raraysaa oo saddexda maydba taasaa ku filan hadday qaybsami weydo oo sihaamtu masalada dambe u qaybsami weydo waxaad samaynaysaa sihaamta iyo masalada dambe waxaad ku eegtaa labadii nadro tawaafuq iyo tabaayun hadday iswaafaqaan midba wafqigeeda isdaba marin oo sihaamta wafqigeedana qaado masaladan dambe duldhig masalada dambe wafqigeedana qaado masaladan jaamicada duldhig oo ku dhufo halkay gaadhaabay saddexdaba ka ansaxaysaa dabeedna qof kastaoo hoos yaallana oo aan maydku ku jirin maydka ka daa aan qofka maydka ay ku jirin ugu dhufo dabeedna jaamicada halka kaga beegan dhig ka labaadna wafqiga kor yaalla ku garaac haddaan wafqi jirinna sihaamtoo kaamila masalada dambe duldhig mas'aladoo kaamilana tii hore duldhig qac ku sii khalaas way fududahay haddaad si wacan u eegto waayo masalada qaybtii adkayd waan idinka daayo idinkuma furfurin haddaan taa adag furfuro way yara dheeraanaysaa laakiin tanaa ka wada fiican waayahay wafcal samee biaalisin ay bimayiti aalisin mayd saddexaadna sidaas oo kale ku samee kamaa taqadama in maata waa hadduu dhinto e waxaal almiraau dhaxalkiina lam yuqasamaa weli aan la qaybin haddii aan dhaxalkiina weli la qaybin mid saddexaadna dhinto sidaa samee iyadoo dhaxalkiina aan la qaybin haddii toban iska daba dhintaan dariiqadaa mar maxaa saddexba keenay haddii toban iska daba dhintaan waddadaa mar laakiin bishardi markaynu waddadan maraynaa waa marka suurada labaadee aan sheegayi doonnaa aanay suuro gelayn oo ah ikhtisaaru qabla alcamal waxaba in layska soo ururiya haddaanay suuragal ahayn wey ikhtisaaru qabla camalna waa sheegi doonaa wa kullu suuratin lilulaa naasikha fa hadihi ariiqat lmunaasakha wa kullu suuratin suuro kastaaba oo marba aynu mayd u samaynaaba naasikhatun tii nasakhaysa weeye lilulaa ay lilmas'alati lulaa masalada hore bay nasakhaysaa mas'alada hore bay baabiinaysaa oo marba mid baa loo guuraya jaamicadani labadii horey kansalaysaa oo tan jaamicadoo quraa shaqaynaysa haddii mayd saddexaad dhintana jaamicadii baa laga guuraya oo jaamico kale la samayn midba mid bay nasakhaysaa oo laga raraya oo ay ka guuraysaa oo marka tii hore laga guuraya fa haadihi tani ariiqat lmunaasakha waa ariiqadii munaasakhada haddaad munaasakho maqasho saddexdeeda dariiq dariiqaasaa caamahoo ugu nafci badan oo mayd kasta iyo shuruud kale toona aanad u baahanayna mid kasta suurada caamka ka shaqaysaa waa tan laakiin suwar kaleoo si kale loo sameeyaa jira iyadu shuruud gaara bay u baahan tahay laakiin tani shuruudna kaagama baahna eh waxa weeye mayd kastoo iska daba dhintaa munaasakhada ugu caamsani waa taa uu naadimku keenay raxmatullaahi calayh laakiin waxaynu ku qaydaynaa waa haddaanay suuragal ahayn ikhtisaaru qabla alcamal ikhtisaaru qablacamalkana waxaynu uga jeednaa waxa weeyaan wixii iska daba dhintoo dhan inta laga guuro haddaanka ugu dambeeyo qura inaad la soo qaataa aanay suuragal ahayn oo waxaa dhacaysaa mar dadkan iska daba dhintay waxa weeye maydka koowaad siday u dhaxlayaan inta ka dambaysoo dhanna ay u dhaxlayaan ama haddii xitaa maydka hore iyo ka labaad wax bedelaayeen marka dambe intii bedelayd way baaba'aysaa oo meesha way ka baxaysaa dabeedna waxaa soo hadhayaa in waxa weeye isku hal dariiqoo qura ah oo aan wax bedelmayaa jirin tusaale ahaan haddii mayd ka tago casabo badhax tiran oo isku jinsi ah sida abnaa toban ah ama ikhwo ashiqo ah oo toban ah tobankaa haddii toddoba dhintaan waxa weeye waa la xadfayaa uun ixdif iska xadaf waxaad ka dhigtaa waxaan jirinba kal cadami ka dhig toddobaad dhintayba ha odhanine waxaad tidhaahdaa mayd baa dhintayoo wuxuu ka tegey saddexda nooluun toddobadii iska daba dhimanayay ha qiimayni iska dhaaf waayo masaladoo aad dheeraysa mooyaane waxba bedeli maayaan wax allaali waxay beddelayaan ma jirto toddobadan iska daba dhintayba waxba kordhin maayaan markaa maydkii koobaad iyo isku xidh maxay saddexda nool toddobadana ka dhex tuur sidaa samee waa haddaanay taasi suuragala ikhtisaaru qabla camal ama casabo quraba maahee ehlu farad baa ku jiray ehlu faradkii baa baaba'ay oo masalan oday baa dhintay wuxuu ka tegay xaaskiisii iyo toban wiil ama hablo iyo wiilalba hay isugu jireen farqi male waa casaba uun imaa casabatu binafsi wa imaa casabatu bilkhayr labada midun weeye tusaale ahaan waa tusaale ee macnaha shardi maaha markaan saa ku leah qaabab kalaa dhacda oo ikhtisaaru qablacamal ku noqoto oo dhowr shardi qaadanaya ilaa saddex shardi laakiin aan anoo soo gaabinayo idii diidayo markay sidaa tahay waxaad samaynaysaa hooyadii waxaan leeyahy markuu odaygii dhintay zawjadiisii iyo buu ka tegey toban carruuroo u dhalay zawjadiina intaanay dhiman masalan hadduu doono inan baa dhintay mid kalaa ka daba dhintay inan kalaa dhimatay waxay ka tageen intuba maxay hooyadeed hooyadood oo markii masaladii hore zawjo ahayd laakiin maanta maadaama ubadkeedii dhimanayo hooyo ah iyo walaalaha intii kale islaamtiina markii dambey dhimatay meeshii maxaa ku soo hadhay haddii la doono laba walaalo abaa ku soo hadhay intii kaleba way dhammaatay waxba ha isku daalinin intanoo qofbaa iska daba dhintay markii koobaad hooyo islaantu zawjay ahayd umunbay dhaxashay markii dambena hooyay ahayd sudusbay dha baddan ka bax maxaa waxaan ku geliyey labadanunu qaybi waxaad tidhaahdaa odayga iyo islaantii dhintay dhimatay iyo caruurtii ka dambaysay inta dhexoo dhan intaad xadafto odaygii koobaadee dhintay iyo isku xidh maxay labada nool dabeedna xataa labadanunbu ka tegey waayo intan kale wax ay kuu faa'idaynaysaa ma jirto marka masalada munaasakada ee noocana markaad wax ku dhisaysaa waa markaanay ikhtisaarulqablaalcamal kuu suuro gelayn inaad iskaba soo gaabiso shaqo horteed hadday kuu suuro gelayso ha isdhibin fa tarku tadwiil ilxisaabi ribxu inaad xisaabta dheeraynteeda iska dhaaftaa waa faa'iida markaa munaasakadana iyo mayti mayti dhaxashayna insha allahu tacaala waxa weeye intaasi baynu kaga gudbaynaa oo qaybaha kale oo laga yaabo inay nagu dheeraan lahaayeen oo afar shardi intaynu afartooda shardi sharaxaynaa wakhti badan inaga qaadan lahaayeen way iska soo koobaynaa ee intaa sheikhu ku gaabsaday baynu ku gaabsanaynaa waxaynu u idaafaynay uun taa ikhtisaaru qabla alcamalka oo isagu aanu ka hadal baabu macrifati qismati tarikaat kana baab wuxuu u yahay marka tarikaadka qaybintooda barashada loo aqoon yeelanayo ayuu baabu yahay naadimku raxmat ullaahi calayhi taasina laba bayd buu ka tilmaamay qismatu tarikaat waana amarada iyo maqsuudka iyo ujeeddada baabkaba laga leeyahay wuxuu yidhi fi tirkati idrib sahmin kulli waariin fi tirkati idrib sahma kulli abadan kullin abadan waqsim cala tasxiixi maa qad wujida aw khud min atirkati fi sariixi binisbati sihaami litasxiixi idrib ku dhufo sahma kullin mid la arko sahmigiisa oo bimacnaa min alwaraa mid la arko sahmigiisa oo waratada ka midka ah waxaad ku dhufataa fi tarika tarikada ku dhufo oo tarikada ku dhufo oo fi tirka abadan weligaa ku dhufo oo waqsim qaybi dabeedna cala tasxiixi tasxiixa mas'alada u qaybi maakii qad wujida la helay oo bimacnaa sihaamta iyo maalka laysku dhuftay maxsuulkii ka soo baxay ah laba nooc oo ka mida qaababka tarikada loo qaybiya buu tilmaamay shan nooc baa ugu caansan ama shan dariiq saddex indhuhu ka laabtay laakiin labuu tilmaamay ta koowaad waxa weeye mas'aladii sidii caadiga ahayd intaad u dhisto ee wax loo dhisi jiray wixii maalan maal ahaana aada halkan dhigato qof kasta aslu mas'alaha ama tasxiix halkay ku gaadhay nasiibka uu ka helay intaad nasiibka qaado xoolaha ku dhufo waxaan la qaybinaya xoolaha ah ku dhufo halkay gaadho aslu mas'alaha u qaybi markaad dabeedna u qaybiso wixii ka soo baxa ayuu leeyahay qayb ahaan wixii ka soo baxa masalan hadduu saddex helay oo masaladuna afar iyo labaatan tahay waxaad ku dhufataa xooluhu hadday dhowr boqol yihiin iyo wax la mida ama kumanaan waxay doonaa ha noqdeen in saddexdiisii ugu dhufo xoolaha meesha yaalla ku dhufo intay gaadho afar iyo labaatan u qaybi meesha soo baxda buu leeyahy intaasi buu leeyahy taasi waa mid oo shanta nooce wax loo qaybiya mid ka mida wey ta kalaase ka fiicanee uu tilmaamay oo wuxuu yidhi aw amase khud qaado mina tarikati tarikada xaggeeda waxaad ka qaadataa fi sariixi ay fi lqowli sariixi qowlkii caddaa ka qaado oo qowlkaa cadi muxuu yahay aad rajaxaysaa waa binisbati sihaami nisbada sihaamta oo litasxiixi usugnaaday masalada tasxiixeeda nisbada sihaamta oo masalada tasxiixeeda u sugnaaday masalada shaksigu intuu ka helay nisbee oo bal nisbe ahaan ku eeg oo tusaale ahaan waxaad tidhaahdaa afar iyo labaatan qofka ka helay saddex maxay uga dhigmaysaa waa umun waa sideed meelood meel ahaan saddex markuu helo waa sideed meelood meel ahaan dabeedna waxaad tidhaahdaa xoolahaasi intay doonayaanba ha leekaadeene xoolaha oo sideed laga dhigay meel ahaan buu leeyahy oo nisbee kii masalan helay afar meelood meel ahaan ama farad ha ku hela ama casabanimo intaa ha ugu hadhee wuxuu doono ha ku helee waxaa tahdaa xoolaha waax buu leeyahy afar meelood meel ahaan buu leeyahy wuxuu leeyahay tan noocaasiyabaa ugu fiican waana runtii tana ugu wacan shanta tana ugu fiican laakiin mid ogow mas'alada tasxiix iyo ta'siil intay ku tegaysaa wax badan kuu anfici maayaan wax qaybinna waxba kaaga tari maayaan haddaanad baabkan aynu dul taagannahay fahmin maxaa yeelay waxaa laga yaabaa masaladu halkay tasxiix ku gaadhay xoolaha yaallaa inaanay waxbaba kaga beegmayn inaad masale tidhaahid intaasoo boqol bay ka ansaxaysaa ama aad tidhaahid haddaad doonto waxay ka ansaxaysaa dhowr iyo siddeetan ama dhowr iyo toddobaatan waxa meesha yaallaana shan tuldood yihiin markaa tasxiixan aad tasxiixisay ee aad tidhi waxa weeye intaasay gaadhaysaa iyo qadarka meesha yaalla waxba isaga kaa beegmi maayaan markaasoo kale waxaad u baahan tahay waxaan mumaaraso inaad u leedahay oo wakhtiyo badan ku soo shaqayso wixii wax ka fahmayso waa muhim oo aad wixii khibrad adeegsanayso waxaana muhima inaad eegto adigoo duruqdan ahlulcilmigu tilmaameenna milicsanaya bal sida ugu dhow ee ay wax ku suuragal yihiin adoo raacaya dariiqadii aan ku lahaa waxa weeye waxay dhic- waxay dhacaysa inay noqoto khada sanaaciya laakiin khada fi shariica maaha gef aad diinta ku geftay maaha ee waa gef aad ku geftay farsamo ahaan sidii ay mari jireen faradiyiintu marka gebigeedaba waxaad samayn kartaa masaladii afar iyo labaatan ko- ku ansaxaysay inaad dib u burburiso lix isugu celiso gebigeedaba oo markaad aragto wuxuuba waa shan tuldood ama waa wax la mid ah inaad tidhaahid masalan masaladii waxaa ku jira haddii la doono waa laba zawjo iyo laba hablood oo maydku dhalay iyo tusaale ahaan aabbiyo hooyo aabbuhu waa likulli waaxidin minhuma sudus mima taraka in kaana lahu walad waa mid kastaaba odayga iyo islaanta waa saaxibatu sudu waa waa saaxibu sudus odaygu weliba ha- baaqi hadduu hadhana wuu ku darsan doonaa maadaama meesha waxaa joogaa yahay hablo habluhuna waxay noqonayaan fain kuna nisaءa fawqa hanatayni falahuna uluثa ma tarak iyaguna uluaan sii zawjaadkuna waa umun wey markaynu intaa fahanno waxaynu samayn karaynaa waxaba inaynu afar iyo labaatanka ba lix isugu celino oo aynu nidhaahno qori kasta oo lixda ka mid ahi wuxuu u dhigmayaa maxay afar qori dabeedna waxaynu samaynaynaa afar qori afar warqadood oo yaryar waxaynu ku qoraynaa hablaha soo laba may ahayn laba warqadood midba magaceedaynu ku qoraynaa heblaayo iyo heblaayo laba warqadood laba warqadood oo kalena heblaayo iyo heblaayo maalan warqadna waxaynu ku qoraynaa maya zawje maya laakiin way cawlmaysaa markaa maya waxaad inaga saartaa hooyada inaga reeb iyo ina wareerinina masalada dii kale si kale noqonay way cawlmaysaa ama toddoba iyo labatankii bay cawlmaysaa marka inaga daa iyo inaga cawlmina afar iyo labaatankeeda u daa hooyada ka xadaf meesha aabbaha u daa si afar iyo labaatanku caadi u noqoto waxa weeye labada hadhay midna waxaad ku qortaa zawjaadka la- labada warqadood midna waxaad ku qortaa aabbaha afartii hablood way ku dhaafeena ma aragtaa halee labadii hablood afartoodii qorisii iyagama waxbaa ka maqan ulutaankii alla u sheegay sooma haystaan way haystaan odayguna muxuu qaatay qori ka dhigan afar qori shan qori baanu leeyahay marka afar iyo labaatanka la eego isagana inaga dir maxaa hadhay hal qori halkaa qori uun waxaad u qaybisaa waxa weeye saddex halle afar u qaybi afar u qaybi qorina odayga ugu dar oo ka dabageey saddexna zawjaadkaa leh hadday markaa laba noqdaan mid hal qori baa weliba in lagu sii dhex baabi'iyo labadooda oo loo sii qaybiya u baahanaya waxaasoo farsamo aad martay oo wax daba qaybisay oo mid kale sii qaybisay waxay kuu dhaantaa adiga oo reermiyi waxa weeye sh- lix tuldood dhaxlaya ama toddoba tuldood ku yidhaahdaa afar iyo labaatan qori ka dhiga dabeedna intay saa ku eegaan yidhaahdaan kani maskaxdu caadi maaha oo waa waalan yahay hoggaan aynu ku xidhno inoo doona gebigaagaba in laysu qaadhuujiyaa baad ku dhowaan kartaa waayo afar iyo labaatan lagama dhigi karo afar iyo labaatan suuragal ma maadaamaanay suuro gelin wuxuuba intaa tahay ta'siilkan iyo tasxiixu waa nadari ahaan ee masalada qaybteeda waxba kaaga tari maayaan markay hadhow runa rungaydo ee luqyaado wadaadow afar iyo labaatankaad sheegayso ku dhiso toddobadaa halaad qaybi weji kaleay kugu yeelanaysaa marka waxaad u baahanaysaa adoo kaashanaya qaababkan ahlulcilmiguna tilmaameen inaad maskaxda ka shaqaysiiso oo sida ugu habboon ee qof kastabana wixii alla u sheegay aad siinayso aad masalada ku soo gaabiso bal hadda halkaa inoo joogto wallahu subxana wa tacala aclam